haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha sidii aad inooga barateen ee caadada inoo ahayd toddobaadkan waxaan idinkugu haynaa warqadihii aad inoo soo dirteen ee isugu jiray aroosyada dhalashooyinka iyo salaamaha iyo heese aanan kala dhicin oo aan idinkugu darnay ibraahim xasan garbey daandure oo dhankayga midig fadhiya aan ka codsado inuu inoo soo qabto dhambaalka ugu horeeya ibraahim dhambaalka nuur wuxuu naga soo gaaray aaba nuur jimcaale hooyo xaliimo dirir hidaayo nuur safiir nuur axmed nuur hodan nuur ikraan nuur ashraf nuur maryamo nuur cabdifataax nuur iyo maxamed nuur iyo luul nuur habreer faadumo axmed iyo abti cumar iyo carruurtooda dhammaanna waxay jecel yihiin inay taanee dhalasho gaarsiiyaan ayaa nuur jimcaale iyo liibaan yuusuf afrax oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey axmed nuur waxaay leeyihiin allah ka dhig kiisoo weynaado oo dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamin ayaa leenahay aamiin ayaan ana u raaciyey dhambaalka dhankayga ugu horreeya waa hambalyo aroos waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah axmed daahir cali cabdixaliin daahir cali iyo yuusuf daahir cali aamine daahir cali iyo jaadiya daahir cali saliima daahir cali iyo taajo daahir cali maxamed xikamo daahir iyo anise xikamo daahir ramle xikamo daahir zakariya axmed daahir iyo maxmuud axmed daahir luqmaan axmed daahir cabdiqani axmed daahir iyo ayaad maxamed aadan cabdulqaadir ibraahim arow iyo khaalid aadan ibraahim cabdinaasir jacfar sheekh iyo cabdikhaaliq macalim cali iyo cabdiraxiim xasan cali dhammaan reer daahir cali iyo asxaab fara badan waxay tahaniyad aroos oo wacanay halkani uga dirayaan lamaanaha kale ah xikame daahir iyo asma xasan maxamuud oo ku aqalgalay deegaanka ee gobolka shabeellaha hoose waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allaha idinkala siiyo aamiin waa hagaag ee dhinacii heesaha haddii aan aadno heesta ugu horreysa ibraahim uu noo soo qabo heesta koowaad ee dhegeystayaashan u ciyaarayna waa maalmaha waxaa qaadaya xasan aadan samatar
maalmaha qaluuca haddii ay ka maruuran wa muraayad waayo cashaqu ka muuqdee haddii ay ka maruuran wa muraayad waayuu cashaqu ka muqdeeye mar baan sida mayraan muddo aamusayo mar baan sida maydhaan muddo aamusaayo isha midhig ka siiya mar waxaan idhahdaa siday tahay marxuurad geel cilmii mawdku kala tegey maasaarka ciida yamaali jiray mar waxaan idhahdaa siday tahay marxuurad geel cilmii mawdku kala tegey maqaarsaarka ciida yamaali jiray mar baan mawjada hadhiy qalbigayga la arkaa laakiinsaan ma hanay mar baan mawjada harin maxaa dhexdoodo muuqayga la arkaa laakiin saan maqanahay intaasoo marxaladood anigoo ka soo maray ma furaan dhulkeeniyo manaxaanka caashaqa hayan maanta ka horow mahdigaabku igu dhicin hayan maanta ka horow mahdigaabku igu dhicin hayan maanta ka horow mahdigaabku igu dhicin hayan maanta ka horow mahdigaabku igu dhicin waayaha masuuga hadiuka madow yahay wa umuriyo deebaad caashaqa makyaye waayaha masuuga hadiuka madow yahay waa umuriyo deebaad caashaad maryahay mar baan mudanta ciida cadow iga mahoobiyey murida diidawya mar baan mudanta ciida cadow iga mahoobiyey murgadiida ooya mar waxaan idhaahdaa rag naftiisa mooye mare dibaati ninkiyo istiisi muhashana iska bilo mar waxaan idhaahdaa dad naftiisa mooye mare dhibaati ninkiro isdiinti muhashana iska bilo marbaan malaha beenta maryo xilhayn maaweeliyaayo laakii daay maqan tahay
dhambaalka nuur wuxuu naga soo gaaray hooyo suleer xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo aamine xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo raxmo xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo saare xasan baaruud iyo qoyskeeda abti asad xasan baaruud iyo qoyskiisa abti ibraahim xaashi shide iyo qoyskiisa iyo dhammaanba qoyska reer xasan baaruud iyo reer xasan cawad waxaana ay tahniid wadajira gaarsiinayaan cali axmed xaaji jaamac cali afgooye iyo xamde cabdi xasan oo gabar ay ugu dhalatay tuulada shimbiraale oo ka tirsan degmada gashaamo gabadhaas waxaa loo bixiyey faadumo mushtaaq waxaana ay leeyihiin allah ka dhiga kii soo weynaata oo dalkeeda dadkeeda waxtarta aamin ayaa la dhahay aamiin ayaan ana leeyahay daandureeyo waxaan hayaa ee, hambalyo dhalasho waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah aabba faysal muxiidiin xasan waa ku salaamayey cabdi faysal waxaa kaloo diraya hooyo taliso nuur iyo muxiidiin faysal muxiidiin iyo xaaskiisa kifaaye iyo carruurtooda muna faysal muxiidiin iyo cabdulcasiis faysal muxiidiin maryam faysal muxiidiin dhammaan reer faysal muxiidiin xasan oo isku duuban waxay halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaan abuukar faysal muxiidiin iyo xaaskiisa shamse maxamed muuse oo uu wiil ugu dhashay toddobaadkan magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey faysal faysal waxaan leenahay ha noqda kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkana waxaa uu noogu yimid maxamed caseyr xareed cubayd xuseen ciye aadan faarax farasle cabdifataax xuseen ciye iyo faarax gambiye cilmi iyo jaamac cabdi daahir mawliid cusmaan faarax nimcaan ismaaciil cali iyo cabdi ibraahim yaasiin cabduqaadir mukhtaar macalin leyla xuseen leylo xuseen ciye xaawo cabdi kulmiye luul geele nuur dhammaanna waxay hambali u dirayaan caseyr xareed wacays iyo raxmo muuse oo arooskooda uu ka qabsoomay caabud waaq waxaanay leeyihiin arooskan allaha ka dhiga mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo aamin ayaan aniguna leenahay hambalyo aroos ayaa gacanteedii ku soo dhacday waxayna naga soo gaartay hooyo sacdiye xirse xaashi iyo abaayo luul kaboole xaawo kaboole iyo xaliimo kaboole cabdirasaaq kaboole ugaaso kaboole ubax daahir dirto xaajigeeda wasiir cabdiraxmaan yuusuf alcadaale iyo carruurtooda dhammaan reer cabdulaahi maxamuud dhegey iyo reer xaashi dhagacadde oo kala jooga dunida daafaheeda sida maraykanka kanada u k sweden iyo soomaaliya waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan axmed cabdulaahi kaboole iyo aamine maxamed caydiid oo arooskooda uu ka dhacay waddanka yuganda isku waara oo ubad khayr qaba kala hela ayaan annagana idin leenahay markaana dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idin soo qabannay heesta lamaane isdoortay waxaa ku luuqaynaya fanaanka mursal muuse
dadkuba waa laba labe labaatiin kaalin galay lamaanays doortayoo kaliya labaatiin lamaanays doortayoo kaliya labaatiin dadkuba waa laba labe labaatiin kaalin galay lamaanays doortayoo kaliya labaatiin lamaanays doortayoo kaliya labaatiin qof iyo labtaatiino midaad labtana ka tiin labaan kala maarmiyo la fiirfiir baatiin labaan kala maarmiyo la fiirfiir baatiin loof iyo loobtaatiino midaad laabtana ka tiin labaan kala maarmiyo la fiirfiir baatiin labaan kala maarmiyo la fiirfiir baatiin allow farxad allumaynin dibaanaan kala go'aynin ee dowladnan aanbaaynin nolosha kuladaan adduunka ubadku waa lama huraane ee dhow labalabaw siiye ismaaciil iyo xabiino allow labalabaw siiye allow farxad allumaynin dibaanaan sidaanaan kala go'aynin eebbo owladna aanba aynin nolosha kuladaan adduunka ubadku waa lama huraane eebbo labalabow siiye ismaaciil iyo xaliimo allow labalabow siiye dadkuba waa lexe jeclee maxaa lidinkaal dhexdiina waxau gaariyo dareen ayaa isukiin ladhaaya waxau gaariyo dareen ayaa isukiin ladhaaya dadkuba waa lexe jeclee maxaa lidinkaal dhexdiina waxau gaariyo dareen ayaa isukiin ladhaaya waxau gaariyo dareen ayaa isukiin ladhaaya xushada laabteedii baad idinku isu leedihiin loobkii kalgacaylka iyo ladii xubigaatiin loobkii kalgacaylka iyo ladii xubigaatiin xushada laabteedii baad idinku isu leedihiin loobkii kalgacaylka iyo ladii xubigaatiin loobkii kalgacaylka iyo ladii xubigaatiin allow farxadaan lumaynin dibaanaan kala go'aynin eebbo owladna aanba aynin nolosha kuladaan adduunka ubadku waa lama huraane eebbo labalabow siiye ismaaciil iyo xaliimo allow labalabow siiye
waxaa dhambal uu naga soo gaaray hooyo dahabo ibraahim xayle iyo faysal muxudiin xasan iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa shariifa muxudiin xasan iyo saygeeda maxamed iyo carruurtooda axmed muxudiin xasan iyo xaaskiisa faadumiina iyo carruurtooda jawaahir muxudiin xasan iyo saygeeda cabdulaahi bashiir iyo carruurtooda sacadiya muxudiin xasan iyo carruurteeda cabdalla cali xasan iyo xaaskiisa ubax iyo carruurtooda cali muxudiin xasan iyo xaaskiisa muna iyo carruurtooda fadxiye muxudiin xasan iyo xuseen muxudiin xasan iyo xaaskiisa faylon xasan muxudiin xasan iyo carruurtiisa iyo cabdiqaadir muxudiin xasan iyo cumar muxudiin xasan iyo maryam muxudiin xasan iyo odageeda nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo carruurtooda dhammaan reer muxudiin xasan gaafow oo wada jira waxa ay hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiinayaan abuukar faysal muxudiin iyo xaaskiisa shamse maxamed muuse oo wiil ugu dhashay toddobaadkan magaalada muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey faysal waxaan leenaha allah ka dhiga kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba wax tara dhabaal kale nuur noo soo qabo aamiin ayaan ana u raaciyey waxaa nahayaa dhambaal aroos oo naga soo gaaray reer cumar yuusuf ilyaas cumar yuusuf khadar cumar yuusuf zakariye waxaa kaloo ku jira sudays muuna maal ramla fatxa cumar yuusuf iyo hinda tufaax cabdulaahi xaliimo raxmo maxamed yuusuf nuure iyo xasan maxamed yuusuf dhammaan reer maxamed yuusuf oo isku duuban waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay hawada uga marinayaan arooska iyo aroosadda waa kuwee waa khadar axmed xaashi iyo fatxe maxamed daahir oo arooskooda uu ka dhacay degmada araarso ee deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya isku waara ayaan leenahay aamiin
Yeah.
tahay haddii aan heestaasi intaasi kaga gudubno dhambaaladii aad inoo soo dirteen markaanan dib ugu laabanno waxaa noo baaqaya dadka kale ah aabe axmed firdhiye iyo xaaskiisa hooye saare axmed sheekh iyo carruurtooda faadumo cabdi sheekh iyo saygeeda aweys iyo carruurtooda maryam cabdi saciid iyo saygeeda ridwaan iyo carruurtooda faadumo axmed sheekh iyo wiilkeeda saciid tahliil cabdiwaa cabdikariim axmed sheekh canab axmed sheekh iyo asxaab kale oo aad u fara badan oo kala jooga u k u s a canada sweden turkiga kenya uganda iyo soomaaliya iyo meelo kale oo badan waxay tahaniyada aroos ay u dirayaan maxamed taabid iyo aamine axmed firdhiye oo arooskooda uu ka dhacay magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaan leenahay maxamed iyo aamin ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba alle uu kala siiyo aamiin waxaa dhambaal uu noogu yimid ilyaas cumar yuusuf iyo khadar cumar yuusuf iyo zakariya cumar yuusuf sudays cumar yuusuf muna cumar yuusuf iyo amaal cumar yuusuf rable cumar yuusuf iyo fatxa cumar yuusuf iyo hinto cumar yuusuf iyo tufaax cumar yuusuf iyo cabdulaahi xaashi yuusuf xaliimo xaashi yuusuf raxmo maxamed yuusuf iyo nuura maxamed yuusuf iyo xasan maxamed yuusuf cabdi axmed xaashi maxamed axmed xaashi cabdifataax qorane cumar iyo khadar sheekh daahir daahir cabdulaahi ismaaciil iyo xariir bashiir dhammaantoodna waxay hambali u dirayaan khadar axmed xaashi iyo fatxa maxamed daahir oo arooskoodu uu ka qabsoomay ararso dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya waxaana ay leeyihiin isku waara aamiin ayaan leenahay waxaa noo baaqayay dadka kale ah doctor daahir jaamac muuse daljir doctor maxamed yuusuf ow cali culimo doctor ibraahim suldaan cabdiraxmaan iyo injineer maxamuud maxamed ciise dekriye iyo injineer sacad muuse bashiir injineer maxamed cabdulqaadir barre iyo injineer axmed jibriil cabdi ciro axmed daa'uud ismaaciil dhako iyo faysal maxamed maxamuud heeryo farxaan cali yoonis oo laguna neso gacmo weyne iyo jaamac maxamed jaamac gacmo dheere cabdiraxmaan ismaaciil ciise cabdu iyo maxamed maxamuud indhabuur cabdixakiim jaamac huruuf iyo cabdiraxiim alxaaji boodhari dadka kale ee ku jira dhambaalkana waxaa ka mid ah cabdirasaaq xuseen yuusuf iyo cabdinaasir aadan yuusuf cabdiraxmaan yuusuf cabdiyare iyo saciid xasan xaashi xintar idriis cabdi aadam iyo mustafa salebaan maxamed faysal cabdi aadan axmed deeq maxamed madar iyo madar cabdi madar siciid warmahaye iyo mustafa maxamed xasan xasan sheekh maxamed mukhtaar maxamed muumin khaalid xaaji aadam iyo xildhibaan saciid jaamac cali fahmi cumar xasan iyo dhammaan dhallinyaradii iyo aqoon-yahanka xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxay hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan saaxiibkood maxamed xaaji cabdulaahi cudda iyo faadumo maxamuud xasan oo labadii bishan agost sanadkan labada kun labaiyo labaatanka meherkooda uu ka qabsoomay magaalada oslo ee dalka norway arooskana soo dedejiya ayaan idin leenahay saaxiibayaal isku waara ubad khayr qabana allaha idinkala siiyo aamiin heesta ugu dambeysay aan barnaamijka ku soo xiri doonna haddii aan dhegaystayaal idiin soo qabanno waa heesta gurye samo waxaana ku luqeynaya fanaaniinta maxamed suleymaan tubeec iyo faadumo cabdulaahi maande iyada ayaana ugu dambeysay barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
garashii wanaag gudubtay jacalkiyo higaal guysay garashii wanaag gudubtay jacalkiyo higaal guysay gedkii jacaylka guysibaad ka tagtay gedkii jacaylka ahaa gurigiibaad ka tagtay gurya samaa lahaayo gediruuna lahaayo gurya samaa lahaayo gediruuna lahaayo dabsan maaye waxaan go'aanayaa inaan laba beaano saskaragta noqone saskaragta noqone dabsan maaye waxaan go'aanayaa inaan laba beaano saskaragta noqone saskaragta noqone
Samir, okay,